والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobada bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose taliyihii guud ee ciidanka booliska dowladda salibiyadda ee kenya ayaa iscasilay xilli dalkaasi ay ka dhacayaan dibadbaxyo dad ay ku dhinteen kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha cawramale oo ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ay ku sugan yihiin xilliga ay ugu tabaryaraayeen dhanka kalena ay sii xoogaysatay awoodda mujaahidiinta wasiirkii hore ee arrimaha dibadda murtadiinta ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay hurinaysa dagaalla beeleedyada ka dhacaya qeybo ka mida gobollada dalka soomaaliya
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro oo ka mid a deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta muqdisho iyo markaa taliyihii guud ee ciidanka booliska dowladda salibiyadda ee kenya ayaa iscasilay xilli dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo dad ay ku dhinteen faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay xaaris cabdulqaadir iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey gudaha waddanka kenya ay ka jireen rabshado xooggan iyo banaanbaxyo ka dhana xukuumadda ka dhisan dalkaasi ayaa waxa ay rabshadahaasi dhaliyeen xiisado siyaasadeed iyo is-eedeen saraakiisha dalkaasi dhexdooda ah kadib markii ay adkaatay xakameynta caradii shacabka iyo rabshadahooda jafith kuum oo ahaa taliyaha ciidamada booliska ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba uu iska casilay xilkii uu muddada u hayay xukuumadda nairobi isagoona sheegay in arrinkaas uu ku wargeliyay madaxweynaha dalkaasi wuxuu sababiyey falka uu ku dhawaaqay jafith inay ku fashilmeen in ay ka hortag ama xakameyn ku sameeyaan banaanbaxyo rabshado watay oo ruuxay magaalooyinka dalkaasi gaar ahaan magaalada nairobi tallaabada uu qaaday sarkaalkan ay imaanaysaa iyadoo ciidamada booliska ee kenya lagu eedeeyey in ay daliil u geysteen dadkii dhigaya banaanbaxyada looga soo horjeeday dowladda kenya maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi william ruuto uu kala diray golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda markii uu ku eedeeyey xubnahaasi waxqabad la-aan wixii ka dambeeyey banaanbaxyadii isbuucyada qaatay ee halista geliya xukuumaddiisa mahadsanid xaaris kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo beesha cawramale oo ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya beesha coormale waa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose deegaanada ay degto beeshan waxaa dhowaan gaaray wafdi ka socday wilaayada uu hogaaminaya sheekh axmed abuyunis wafdiga wilaayada ayaa ku hurgelayay xaaladda deegaanadaasi waxayna kulamo la qaateen bulshada kala duwan mid ka mid a kulamadaas wuxuu dhex maray waxgaradka beesha coormale iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa looga hadlayay dardargelinta dacwada ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga afrika iyo ilaalinta dhirta deegaanka markii uu kulanka soo idlaaday waxaa andalus la hadlay nabadoon cabdulaahi xasan maxamed oo ka mid ah waxgaradka beesha coormale isagoo madasha ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay waxaan ku faraxsannahay haddaannahay beesha coormale odayaasheeda kulanka waaliga sheekh axmed aw yuunus maanta aan kula kulunay degmada kismaayo insha allahu tacaala waxyaalaha aan ka wada hadalnay oo shirka aan kala hadalnay waxaa kamid ahay aan ka wada hadalnay si guud difaaca diinta iyo dadka muslimiinka ciridlagooda iyo dalka in la difaaco marka labaad koryeelidda dacwada diinta islaamka in la faafiyo mi iyo magaalaba ummadda jahliga laga saara waayo waxaan ognahay maanta xaq iyo baadbil baa dagaalamahaya beebulka iyo kitaabka qur-aanka mataqaanaa maanta iska horjeeda insha allahu mar walba waxaa kor jira kitaabka ilaahi munazilka subxaanahu watacaala marka insha allahu tacala haddaan beesha cormala waxaan qaadanay difaaca diinta inaan mataqaanaa naf iyo maal aan u hurno dhirta ilaalinteeda dalkiioo la xaalifanay badeeca insha allahu tacala in badan baa lala hadlay waxay burburisay oo dumisay magaalooyinkii dadka muslimiinta ay lahayaan muqadiska ahay oo dhisnaayay badeecana waxaan ogaanay in fasahaad ay ka dhalanaysa ilmaha badeecada oo wada mataqaanaa oo joogo waxaan ognahay inaan kitaabka ilahi waxba ka aqoonan waxay ku barbaareen ay tahay daroogo karaamadool iyo tawaaki iyo sigaar iyo qaad ay tahay waxyaalaha mataqaanaa ay ku barbaareen badeecana insha allah waa zuulinaa biidni illahi tacala haddaan odayaasha beesha cormala oo mataqaanaa insha allah in arrintaas aan zuulina ilmaha idaha sidii ilaahay kitaabkiisa u bari lahayaan macaahidda aan waxaarayn lahayni diinta iyo dalka ay u difaaca lahayaan ayaan u taagana insha allahu tacaala nabadoonka oo sii hadlaya ayaa soo hadal qaaday dhagaraha cadowga iyo sida ay gaalada u doonayaan in la ciribtiro dhirta deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo wuxuuna dhankiisa sheegay in kabeel ahaan ay soo dhoweynayaan kulanka islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobadii lagu heshiiyey dad mataqaanaa wax magarata ee juhaale ah mujrimiin ah loo soo diri si cadowga ilaahay subxaana watacaala dhulkii xaalafay oo ummaddii soomaali haddaana waxaan ku noolnahay waa xoolo nimcooleyna ilahay nasi waay subxaana watacaala in xoolihiina laga baabi'iyo dhulkii oo dhan laga dhiga mataqaanaa saxar laga dhiga bacaad laga dhiga ay gaalada mataqaanaa dhirtaan baabi'inteeda waxaan aaminsannahay wax reer galbeedka ka dambeeya inay tahay ayaan aaminsannahay insha allahu tacaala taasna ma dhici toonta waxaan ugu digaynaa dadka dhirta guraha oo wax magaranta oo wuxuushta ah oo wax yarantaa lasoo siiy mashqaayadda oo laleeyahy mataqaanaa kaca dhirta soo baabi'iye wadooyinka ufala inay nimanka mujrimiinta murtadiinta ay ka dameeyaan ku adeeganaayeen iyo dad mataqaanaa dana gaar le wato oo mataqaanaa jawaasiis oo reer galbeedka u shaqeynaya ina ka dameeyna aaminsannahay insha allahu tacaala ciddaan dhirtaas ku aragna insha allahu waan la jihaadeynaa sidii gaalka murtadka acmaalaan ula jihaadeynaa kulan ka dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha coormale ayaa ku biiraya kulamada isdabajooga ah ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada kaas oo dhex marayay hoggaanka qabaa'ilka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wilaayada mahadsanid bashiir xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ay ku sugan yihiin xilligii ay ugu tabaryaraayeen dhanka kalena ay sii xoogaysatay awoodda mujaahidiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli ay sii kordhayso kheyradhaanta ka soo yeeraysa madaxyaweynta murtadiinta ee ku aadana maleeshiyaadka murtadiinta iyo mujaahidiinta sida ba-an uga gumaadayaan furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka mid ka mid ah xildhibaanada riddada ayaa walaac xoogan ka muujisay xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkooda fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ah xildhibaanad ka tirsan dawaaqiidda riddada soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa sheegtay in maleeshiyaadka riddada ay aada u bitaaldaran yihiin xilligan ayna marayaan halkii ugu liidatay muddo toban sano ah waxay sidoo kale sheegtay in badankooda ay ku dhammaadeen dagaalada halka in kalena ay la daadhacayaan mushaar la-aan oo kooxda riddada ay bixin laadahay mushaarkooda intii hadlaysay ayay sidoo kale ka dhawaajisay in mujaahidiinta ay sii xoogaysanayaan iyadoo xaalad quus ah ka muujisay kana dayraysay kooxda riddada soomaaliya xilli ay soo dhowaatay bixitaanka kufaarta atamisa runtii waa nasiib daro waxaa nasiib darro ah in maanta ciidankeenu itaaldaran yahay intaa aan joogay tobankaa sano iyo inaga horreysay waa lasoo dhisaya ciidankeena maantuuna ugu liitaa ama ciyaalkii waa dhammaadeen baa la leeyahay wax badani waa dhibaatooyin fara badan oo dhaqaala xumo ayna way jirtaa oo mushaharkoodii lala kadeedan iyo dowladdu la kadeedan tahay at the same time nimankii argagixisada way sii xoogaysanayaan ciidankii amisoonna waa baxayaa waa arin laga walwali karo arinkaas aad baan uga calool xumahay aad baan uga walwalsanahay marka amniga aad iyo aad budda xaaladeenu u maaragta inkastoon maqlaayay ma aqaan wax ka jira dowladda way wada hadlayaan hadda haddii aan dee lala hadlayna waa in hab kale oo lagaga adkaado la sameeyaa waa in labada dadkii dhamaanaya waa dhamaanayaan dadkii ama lala heshiiya ama hab kale oo maaragta lagaga adkaado cabsida soo wajahday xildhibaanada saraakiisha madaxda murtadiinta iyo maleeshiyaadkooda ayaa imaanaysa xili libaaxyada islaamka ay sii kordhiyeen weerarada kala duwan ay ku beegsanayaan xeryaha murtadiinta iyo kufaarta soo duushay mahadsanid marwan ugu dambayntiina wasiirkii hore ee arrimaha dibadda murtadiinta ayaa ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya inay hurinaysa dagaalbeeleedyada ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdi saciid muuse oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddii farmaajo iyo la taliyaha amnigaha ee isla xukuumaddii farmaajo ayaa sheegay in kooxda ridada ee uu hogaamiyo xasan garguurte ay ka dambeyso dagaalbeeleedyada ka socda dalka kuwaas oo dhiig badan uu ku daatay islamarkaana sababay barakac iyo burbur dhaqaale wuxuu sheegay in beelaha soomaaliyeed ee ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolada dalka ay hubka isugu dhiibtay kooxda ridada isaga oo sheegay in maleeshiyaadka ridada lagu kala biiriyey beelaha dagaalamaya islamarkaana qayb ka yihiin dagaalbeeleedyadaasi markuu qabsaday anima u malaynaya horta fikiruu leeyahay inuu ku dagaalgalay sababtoo ah aragti fog kama dambeyso aragti noocaasa macnaha oo aan ahayn in ciidamada la burburiyo ciidan markaa beelo ku darto waad burburisa ciidanka weliba beelaha la hubeeyey waa ayagaa la empower gareeyey ayagaa qaarkood taliyayaashii la yiri ayaga ka amar qaata waxaa daran oo consequential oo dhib weyn leh in qabiilada la hubeeyo sababta keenaysa maanta in meelo badan qabiiladii isku dagaalayaan waa waxaas wey waan markiina waan ka digay haddaa xasuusato twitterkayga qabiilada hubkaas isku dagaali doonaana hadalka la taliyihii hore ee murtad farmaajo murtad cabdi saciid muuse ayaa kusoo aadayaa xilli dagaallo qaarkood sanad jirsaday ay ka socdaan magaalooyin dhaca gobolada mudug galgaduud shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gado kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal ruux islamarkaana dhaliyey barakac baahsan mahadsanid cabdiqani warbixintaas cabdiqanina waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته